xalay xaflad lagu soo bandhigay amabase daaha lagaga furay buug cusub oo la yidhaahdo the morning tree amaba geedkii tiiraanyada amaba bamuragada ayaa daaha laga qaaday waxaa buugga xafladiisa lagu qabtay oxford house oo ku yaala bariga magaalatan london iyadoo dad aad u badni ay ka soo qayb galeen dadkii xafladda joogay waxaa ka mid ahaa maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah qoraa iyo cilmi baare waxa uu iga warramay buugga iyo munaasabaddii halkaasi lagu qabtay buugga waxaa qoray nin la yidhaahdo maxamed baaruud cali aada looga yaqaano xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqyada berigii dambe dhulka waqooyiga ama somalilan waxaana isagu uu ka warramayaa buugga kusoo koobay taariikh uu naftiisa ka warramayo iyo xusuusaha wixii uu ka xasuusto oo uu qoraal ahaan ku dejiyey waktigii uu ku xidhnaa isaga iyo rag kale oo fara badaniba jeelkii macruufka ahaa ee la odhan jiray labaatan jirow marka waxyaaba ugu weyne marka horeba ilqabatin kale waxaa ka mid ah taitalka ama magaca buugga oo ah the morning tree morning yani waa yani ka tiiraayada iyo magaranaysa murugada ah geedkii murugada ama sida markii dambe isagu faahfaahiyey geed mucayana oo magaciisaba loodhan jiray weerane oo layihi waxaa loogu bixiyey ragaalkaa lagu laayay ayaa dabeetana maryo cadcad oo weer ka dhigan geedkii lagu xula lagu xasuusan jiray buuggu markaa yani runtii in badan oo xisalhi waxauu kaga warramayaa kacaankiisii hore iyo caruurnimadii iyo haddii alla ku riyay iskuolka siduu u galay maxamed baaruud cali waad garanaysaa baan filaya waktiyadii sheekh iyo camuud iyo la xifaaltabi jiray nin khatar ahaa oo xagga kubadda xagga hore ka ciyaari jiray forward khatara buu ahaa marka waktiyadii dambe uu soo noqday shaqadii ugu horreysay uu ka bilaabay dhulka soomaalida oo warshadii loo jiray maleria iyo sonkorta aakhirkii markii dambe hargeysa markuu usoo wareegay iyo guuxii faraha badnaa waxyaaba ay tabanayaan dadka reer waqooyi ay marka horumarka ka noqdeen ururka uu fool odhan jiray wixii oo dhan buu ka warramayaa nin qalinkiisa uu aada iyo aad tayo u leeyahay markaad akhrido weeye dabcan buuggu ingiriisi buu ku qoran yahay waa inta su-aashaan rabay inaan ku weydiiyo laakiin geedka kan weerane xaggee buu ku yaalaa weerana waa hawd buu yidhi awaare magaalada la yidhahdo oo dhulkaas soomaalidu degto ee imika lagu xisaabay etoobiya ayaanu ka fogeyn marka halkaasi ma qiyaastii dhulkuu ku barbaaray ba waa halkii uu ku dhashay yaraanna kaga yimi sida uu magaalada ku yimi qudheeda uu ka warramaya wuxuu leeyahay maadaama aabbahay xoolihii ka baxeen magaalada hargeysa ayuu yimi isagoo isla bal hadda wax ka hagaajiso si aad dib xoolo iyo geel nin ule aada noqoto oo markaa geedka marka laysugu yimaado weedhaada iyo ereyaaga loo soo joogsado waxyaabaha marka uu aada uga warramaya waxaa ka mid ah sidii loo soo qabtay maxkamadii badbaadada maxkamaddii la odhan jiray hargeysa markaa xukumaysay inkasta oo looyaradu isteeleen oo rag badan oo ma garanaysaa faysal xaaji jaamac iyo ismaail aa ismaaciil jimcaale iyuu ka sheegayo ay aada xujada iyo looyarnimadaba isugu tiileen haddana sida aanay kollaba dabinka maxkamadda badbaadada ninka galaa sida uga baxaa ay adkayd markii dambe wixii lagu xukumay sidii loogu soo wareejiyey labaatan jirow raggii halka ay isugu yimaadeenee kaba waaweynaayo oo qolyihii u xidhnaa siyaasadda maxamed aadan sheekh iyo weyrax iyo raggii kale ee iyana madaxweyne ku-heenkii hore ismaaciil ali bakor iyo marka taarikhdaasi goormay ahayd waa laba iyo siddeetankii iyo wixii ka dambeeyey ilaa sagaal iyo siddeetankii way ku jirayaan waxyaabaha aan marka aada dhinacna aad ka yaro argagaxayso dhinacna aad ku qoslayso waxaa ka mid ah markii la soo daayey ee markaa madaxweyne dhulka haystay si aad bare loo geeyey ee uu dabeedna yidhi weydinkaas wixii laad geysateen oo waxaa dhulka ka dhaco idinka usababee taga dabeetana kiish lacagu noo dhiibay buu yidhi weydinkaasa ku ambabaxa annagoo isle wallaahi maanta dooni baa idin jabtay oo qaar leeyihiin toluma aqalinu dhisan bise baashiraynuba geli maanaan oga ba yidhahdeen markaa qiimo dhaca ku dhacay lacagtii soomaalida ee markaanu tagnay meel makhaayadoo xoogaa shaha ka fuugfuugsanay xabado keegana aanu liqnay ee aanu lacag soo saaray baa layihi waxaan aad sidaan maba goynayaan shaaha kan iyo waxa kan inta tan maaragtay keega wa gartay marka dhinacna niman dee lasoo magaranaysaa jicsamay oo la yidhi weydinkaa dhinacna lacagtii ay siteen dee ay noqotay lacag iska allow sahla ma ka warramaya maxamuudow sababtii markaa loo qabtay dad badan baa laga yaabaa inayan garanayne haddaan dib u xusuusino aada waa ka warramayaa waxaana weeye maadaama dhulkii ay markaa ka shaqaynayeen oo magaalada hargeysa ah ay isugu yimaadeen dayac badan ay ka arkeen waxaan la yidhahdo adeegyada bulshada ama social serviceska waxa ay jiraadeen bal stiil oo wati dee dawladda kacaankuba yidhi iska wax u qabsaa dunida lagu maaragtay horumarayay bal xoogaa u qabta maaragtay cusbitaalka iyo waxaa dabeedna taa isqaniin ka yimi oo loo arkay cusbitaalkan yacni maaragtay baroorta orgiga ka weyn cusbitaalkan iyo howlaha loo qabanayo waxbaa ka dambeeya iyo dabeeto halkaa ah la iskaga hor yimin ha dhallinyaro badan bay ahaayeen sida taani oo kale yaan ka xusuusannahay ilaa tiro aad u badan ah
in dooray ahaayeen runtii doctor sida aad sheegtay maxamuud sheekh xasan taani dee inagu aynu garanayna waxa weeyaan waa kolligeeni ama saaxiibkeeni ba garanaysaa amuud laakiin rag badan oo leh macalimiin le leh dhakhtaro leh injineero leh niman baananka iyo ku shaqale baacuftariga iyo waxaa maxamed baaruud qudus waxau ahaa nin kasoo dhulkan carre ingiriis geology iyo chemistry degree ku qaatay taa qudheeda markuu ka warramayo dhulka ingiriiska markuu yimi meelaha yacni aada aada ugu qoslayso waxaa ka mid a xiisaa ku gelinaya dhaqamada kalataadka siday isu herdiyi karaan oo wuxuu hi anagoo iska tamasleynayno oo baa nin noo yimi maxamed cali caatay la dhahdo oo sheekhaan isku ahayn uu yihi gabadh soomaalida la socotay buu yihi aniga iyo inantaba meel halkaana lagu hategayo niman dhaka maasa leh oo xiirta oo skin had la yidhahdo ayaa noo hanjabay oo dabeedna inanta iyo inanka sidee loola hadlayo nimanka aan leynaanu idhi oo sharaf iyo dhegtii soomaliya soo celino meeshooda baanu ku doonano de annagii baanana liqi gaadhay buu yihi haddana adigu rogaal celinayo si ay noqotay baa nimankii skinarka waa laga adkaaday oo belayski baa markii damba nooma adnaqo yihi wallahi shaqa aanu qaban ba kari weynay nimankaa wax yacni shilinka gooyaba idinkaa jira buu yidhi
marka sidii markaa yani ay dhulkan ingiriiska iyo raggii usoo raacay halka oo axmed suufi oo camuud ahaa iyo ha ninkii kitaableh oo isna ma garanaysaa aada garanayso oo dayaxa iyo sheekh iyo dhulka yani waa sawir maaragtay kugu celinaya runtii wax badan oo aynu naqaanay markan dambena yani niyaddaa lala kacay iyo markii dambe se isaga bashiishatay ayuu kusoo dee gabagabeynaya waxyaabaha maaragtay murugada gelinaya ha waxaad ka warrantaa markaa guriga meesha lagu qabtay oo oxford house ee ee halkaa bethnal green ku yaala ee bariga london xaflad ballaadhan baa ka dhacday baa la yidhi wallahi meel la isugu yimaado oo theater oo kale ahoo munaasabaadka caynkaasa lagu qabto waxaan odhan karaa de il yartaa isqabatay meel banaaniba ma jirin aadna waa loo xiiseynayay dad badan oo markaa maaragtay wax ka yidhina way jireen oo ka hadlay eh, ka hadlay buugga markaa halkaa ma ma lagu iibsaday qiimihiisa imis u ahaa wallahi gacmo badan oo isdaafaya waarkayo meel uu rasaysnaa buugiyo hadba eh, intii taallay ay eh, la qaadayo haddana lasoo eh, dhigayo marka si xooglaa loo iibsaday bay ilaahayd intii itaalka halkaa dadkii joogay toban eh, gene ayaa lagu iibsanayay eh, copy.
buugga